wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay waday dadaalo lagu joojinayo xaalufinta deegaanka iyadoo bulshada lagu wacyigelinaya muhiimadda dhirtu u leedahay bulshada deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa sheegay muhiimadda dhirtu u leedahay bulshada deegaanka isagoo warbaahinta la hadlayey wasaaraddu intay barnaamijkan ku jirta iyo wacyigelinta bulshada reer jubbaland wacyiga deegaanka ugu badan oo dhirta bad- ugu badani ka baxday gobolka jubbada hoose ay ahayd marka dadka gobolka jubbada hoose maanta degan ee reer jubbaland baraarug fiican bay ka qabaan geedka iyo faa'iidadiisa iyo micnaha ugu fadhiso taasi waxay keentay bulshada deegaankan degan oo weliba magaalada kismaayo dadka ku hareeraysan inay beelbeel intay isu abaabulaan dhirtii ceshadaan oo qof kasta oo maanta raba inuu geed gooyo oo intuu gudin u qaato dhirtaa soo jaro geedka uu goynayo waa lagu qabsanaya waa lagula dagaalamaya waa arrin fiican baraaruga dadka inay fahmaan geedka noloshiisa neefkiisa xoolaha ah iyo isagaba in deegaanka iyo geedkaas noloshiisu ay noloshoodu ku xidhan tahay kadibna ay ogaadaan waxa dadka ka dhaxeeya ahee bulshadu wada leedahay ee hantida ahee iyagu ay gacanta ku hayaan ee deegaamada ay joogaan yaallaa inay tahay geedka hal qof oo keliyihi inuu suu doono uga faa'iidaysto sax maaha wuxushaa berigii dhulka laga dhoofinaya oo halkan ay ahayd businesska ugu badan ee halkan laga rare ee maraakiibta la saarayo dadka ka shaqaynayay iyo kuwa ka ganacsanayay reer jubbada hoose iyo reer jubbaland keliya maaha soomaaliya oo dhan bay ahayd gobollada soomaaliya oo dhan bay ka yihin waqti adag buu ahaa ilaahay baa inaga soo saaray maantana waxaynu diyaar u nahay dib u kabasho deegaankeenna iyo in dhirteennii iyo la soo celiyo cagaarintii deegaankeenna inaynu isu taagno arrintaas waa mas-uuliyad wadareed wax wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ku filan tahay maaha